sandhigiisayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka soo baaxa wayna dheeraad ah oo laga helayo dabaqa saare dhaliyay oo xalay ka kacay suuqa weyn ee magaalada jowhar beelaha kala dega hiiraan iyo galguduud oo deegaanka warar dhuuma leh uga dhawaaqay isbahaysi cusub oo ka dhan ah al-shabaab qaramada midoobay oo ka digtay macluul ka dilaacda wadamada geeska afrika oo soomaaliya ay ku jirto laamaha amniga degmada dowlow ee gobolka godow oo ka hadlayo hubba ay ku qabteen gudaha magaaladaas hogaamiyaha s c khaatumiyo dhowaan la doortay iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmaha soo aadan ku soo wajahan magaalada muqdisho wararka dowladan waxaa ka mid ah khasaare hor leh oo ka dhashay weerarkiisi miidaaminta ah ee lagu qaaday caasimada turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan waa labada oktoobar sanada barnaamijka intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warka subaxaatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowna faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa daba xalay ka kacay suuqa ku yaala magaalada waa suuq ku yaala magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle wararku waxa ay tilmaamayaan in xalay dab xoogan uu ka kacay xaafadda waa suuqa xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar dabkaasi oo sida la sheegay aan ku sii fidin qeybo hor leh kadib markii gurmad uu gaaray wararku waxay tilmaamayaan dabku inuu ka kacay foorno ku taala suuqa kadibna uu gaaray ilaa iyo qeybo ka mid ah suuqa hantiwadaag ee degmada waa magaalada jowhar waxaana wararku intaasi ku darayaan in dabkaasi laga hortegay uusan kusii baahin qeybaha kale ee suuqa ilaa iyo dhowr dukaan oo ka agdhawaaya goobta dabka ka kacay ayay wararku waxay tilmaamayaan in gebi ahaanba ay burbureen sidoo kale waxyaabihii yaalay ay ku gubteen inkastoo dabkaasi laga gaaray sidoo kalena laga hortegay inuu kusii faafo qeybaha kale ee suuqa balse foornada dabku ka kacay dukaamadii iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee ku hareereysnay ayuu dabkaasi gaaray bishii hore ayay aheeda mar dab nuucan oo kale ah uu ka kacay suuqa hanti wadaaga waxaana ku baaba-ay dabkaasi ilaa iyo boqol iyo labaatan dukaan uu ku yaalay suuqa hanti wadaaga ee magaalada jowhar dhanka kalena haddii aynu eegno beelaha dega hiiraan iyo galgaduud ayaa deegaanka waro dhuumale waxay uga dhawaaqeen isbahaysi ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiin ay kala hogaaminayeen guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeyti cismaan iyo sidoo kale xildhibaan jacfar iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay maalmahan kulamo gaar ah ku lahaayeen deegaanka waradhuuma leh halkaasi oo ay uga dhawaaqeen isbahaysi ka dhan ah al-shabaaba
waxaa laysugu yimid shirka aan u ballansanayn haddaana qaldanayn waxaa la rabaa galabta halkan waxaa go'aanna noo tahay inaan nimankaa wax iska nidaah yaah halkan waxaa ku shiray waa ayr mudasade xawaalle soo ma yah saddexa reeraan ka koobannaha soo ma waxaana kula dagaalamaynaa deegaankeena inaan ka kacsano
saddexda beelood ee xawaadle iyo murusada iyo cayr ee galabta halkan isugu yimid waxaa naga maqan saan rajaynayo duduble oo asaguna ay ahayd galabta inay halkan joogaan laakiin qaybteeda iyo kulankeeday noqon doontaa iyo markeeda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan halkaan u nimid go'aanna ku gaarnay inaan iska kaashanno isku garabsanno la dagaalanka cadowga khawaarijta ee al-shabaab waxaan isku dhaarsannay oon ballan iyo cahdi ku galnay inaan la dagaalanno meeshaan ku aragnan aan ku dilno soo sidaas maaha waxaan rabaa xoogaa arrimo yar yaroo waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarka ale isweydiiyaan tusaale cayrka iyo xawaalaha iyo kaleeto waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna maxaan dagaal naloo gelinayaa haddaanan shabaabkan xunoo meesha taagan iska wareejin dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno tihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in maar saddexdan biyoolad wajahadda ku aadan ay ka wada sh- howlgalaan galabtana waa isugu nimiday wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudug waa ka socdaa dhinacaas een, dhuusamareeb iyana waa ka socdaa Een, wejigaana waa ka bilaabanaa haddii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka socon doonyaa insha allahu waana markii ugu dambeysay wax badanaa isugu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambayso in hadal isugu nimaado nimanka weli aan leenahay aan iska kicinno inay galabta noogu dambayso oo aan wixii ku xigay aan isugu nimaado waa iska kicinna nimankii ee wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadlayna haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday me- meesha aan maanta isugu nimid oo gogashu aan- ay noo taallay waa warar dhuumale waa go-aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo laysla qaatay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu go-aankaas uu fuli doono deegaankan
codadkaasina waxa ay ahaayeen gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jiite cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo sh- kulan ku yeeshay degma- waa deegaanka waradhuuma leh ee gobolka galguduud halkaasi oo ay kaga dhawaaqeen isbahaysi cusub oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale mas-uuliyiintaasi ay sheegeen in haatan deegaanadaasi ay ka wadaan diyaargarow xoogan oo ay kaga soo horjeedaan een dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kalena haddii aynu egno hogaamiyaha s a c kaatumo ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu magaalada muqdisho soo gaaro hogaamiyaha golaha fulinta ee s a c kaatumo cabdulqaadir axmed eh, ow cali firdhiye ayaa markii ugu horreysay tan iyo een, markii la doortay waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay villa soomaaliya sida wararku ay sheegayaan waxaana la leeyahay ah, gudo- hogaamiyaha ayaa dhowaan soo gaari doona magaalada muqdisho sida laga soo xogtay xubno ku dhow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ku casuumay hogaamiye firdhiye hogaamiyaha golaha fulinta ee s c kaatum ayaa sidoo kale lagu wadaa in dhowaan uu booqdo een, ah, muqdisho kadib een, ah, villa soomaaliya halkaasi oo sidoo kale uu kulamo kula yeelan doono mas-uuliyiinta een, madaxtooyada hogaamiye cabdulqaadir firdhiye ayaa la kulmaya madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale beeq- deeqbixiyaasha ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhinacyada ayaa la filayaa waa in- oo- waa inay ka kala hadlaan amase een, dhinacyadan ayaa la filayaa in uu kala hadlo arrimaha een, mashaariicda horumarinta iyo sidoo kale gargaarka bani-aadnimo islamarkaasna uu ku dadaalo amase uu ka dalbado hay-adaha kala duwan in ay ka howlgalaan gobolka amase gobolada s c kaatumo maamulka s c kaatumo ayaa horaantii bishii sebteembar looga dhawaaqay magaalada laascaanood kadib markii ciidamadii deegaanka ay dagaalo halkaasi ka dhacay ay uga guuleysteen ciidamada milatariga somalilan s c kaatumo ayaa la rumaysan yahay inuu yahay maamul doonaya in uu ka mid noqdo maamulada federaalka soomaaliya hase yeeshee puntland iyo somalilan ayaa labadu weli waxa ay sheegeen in amase ay sheegteen in deegaanada maamulka ay ah, hoos tagaan amase labada dhinacba ay ka kala tirsan yihiin balse ma cadda ilaa iyo haatan dhanka kalena haddii aynu fiirino dhinaca kalena haddii aynu eegno magaalada doolow ee gobolka gado waxaa lagu qabtay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyada oo een, laamaha amniga ee doolow ay ka hadleen ah, qaraxaasi amase gaarigaasi laga soo buuxiyey wal- walxahaasi qarxa waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in haatan gacanta lagu dhigay n waxyaabahaasi amase n gaarigaasi oo qarax laga soo buuxiyey laamaha amniga ayaa sidoo kale waxa ay ka hadleen n qaraxa la sheegay amase gaarigaasi n laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ciidamada ammaanka ee degmada doolow ee gobolka gedo ayaa sidoo kale ayaa intaasi ku daray inay gacanta ku dhigeen gaariga oo ahay nuuciisa rakaabkaasi oo sidii sida la tilmaamay rasaas iyo weliba agabyo kale oo ciidan taasi oo kuwaasi oo ay sheegeen in ay haatan baaritaano ku hayaan gaarigaasi agabyada ay ku qabteen waxaana intaasi ku dareen sidoo kale in ay jiraan shakhsiyaad lagu raad joogo kuwaasi oo baaritaano adag ay ku socdaan loogana shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen hubkaasi lasoo geliyey magaalada doolow ee gobolka gado soo qabashada gaarigan laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo weliba rasaasta ayay sheegeen mas-uuliyiinta laamaha amniga ee degmada doolow in ay ku timid kadib markii sida ay sheegeen ay xogta ay heleen amase ay heleen xogta ku aadan gaarigaasi oo magaalada soo galay kadibna ay ku guuleysteen in ay gacanta kusoo dhigaan gaarigan oo nuuciisu ahay hoomey kaasi oo siday rasaas iyo weliba agabyo kala duwan oo qaarkood ay ahaayeen amase ay ka mid ahaayeen hubka nuucyihiisa kala duwan amase hub culus oo ka mid ahaay sida uu sheegay mas-uul ka tirsan laamaha amniga oo warbaahinta la hadlay baaritaan ayaa haatan ku socda ayuu yiri sidoo kalena amase baaritaan ayuuna ku wadnaa ayuu yiri hubkaasi iyo weliba cidda iska leh isagoo sheegay inay jiraan shakhsiyaad dhowr ah oo lagu toonsan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi taliyaha saldhigga degmada doolow ee gobolka gado laba xidig leh maxamuud cabdi xaashi ayaa waraysi uu siiyey v o eda waxa uu kaga warbixiyey sida ay kusoo qabteen qaraxaasi iyo sidoo kale gaarigaasi siday hubka iyo weliba qaraxyada waxaana intaasi uu ku daray in haatan ay baaritaan ku samayn doonaan oo ay gacanta ku hayaan arinta maanta ka dhacday doolo soomaaliya ma ahayn baabuur waxaan qarxa wada ma ahayn baabuurka ruumigu ahaa rikaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka rikaabka ay lahaayeen waxaan ka helnay marka rasaas afar kalsoona oo qoriga beeka emtasaaskiisa ah caag labaatan la ah oo kiimika laisku dardaray oo dalwanta iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin iyo labo laba toban low oo ayagana saasoo kaleeta ah oo waxyaabaha laisku dardaro oo dureerta ah waxyaabahaas ayaan ka helnay iyo saddex jaakadood oo jaakadaha oo qoryaha bkmka boobayaasha lagu qaato ayaan ka helnay intaas waxa laga helay wuxuu ka yimid xamar gartay baled xaawo controlka daladoolo ee dhanka xamar ayaa lagu qabtay waa la qabtay waxaa la hayaa kiristooyinkii gaariga dareewarkii gaariga iyo gaarigii waa hayna gartay laakiin dadkii lahaa xagee ku dambeeyeen
baaritaankaas uu noo dhiman yahay baaritaankaas weli waan haynaa mulkiilayaashii iyo baabuurkan sicraaciisi lahaa iyo booliiska muqdisho aan xiriir ka sameynaynaa oo halkaas baaritaanka sii soconaa insha allah waa tahay
waa kuu sheegay waxyaabaha qarxa waxa looga shakiyey oo loo maleeyo waa caagta waxa ku jiro oo dalwandida gaaska diyaaradda waxyaabaha isku dardaro waxaan loogu isticmaalaa walxaha qarxa magan gartay caagadahaasi waxa ku jiro keliya waaye laakiin waxa qarxa ma saarnayn gaariga marka rasaasta ilaa intee leeg ay ahayd nooceese ee u badneed rasaasta waa hal nooc qoriga beeka emka la yidhaahdo rasaaskiisa wey afar kalsoon afar kalsoon bene ilaa qiyaasnaan saddex kun afar kun oo waxaa weeye oo miro waay amniga degmada doolo uu boqolkiiba boqol uu saxan yahay waxaa iska taashanaya ciidamada amniga nabad sugidda booliiska waxaa kaloo garab la siinayo oo nala shaqaynayo militariga dowladda degska aan nahay ee etoobiya maamulka degmada intaba waa iska kacsannaa kan gobolka
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabageyna warka subax intaa war midkaan lacayna aynu dib ugu kulmayna sidaasi
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlhelyaabaha talalxel wabarakatuh